kulankan iyo weliba lanku hadalaha sidii bulshada koonfur galbeed soomaaliya gaar ahaan hambay dhabo landeer sii lahayay biyo ka filan fayadhowrka iyo walkunqubadowka baahiyaadka biyo ku jara sidayo shal doonyina gaar ahaan meelo iyo degiin dadka danyarta ee barakacyaashan ku horeeyana shirkiyo weliba qabanqaabaday wasaaradda tamarta iyo kheyraadka biyo dowladda koonfur galbeed soomaaliya walina ku qeybgaleen dhammaan hay-adaha kula shaqeeya waa arrimaha biyaha wasaaradda maadaama haddii lagu guda jira xilliga kuleelaha taasna yeesheen inti biyuhu sii yaraadana agaasimaha waxda biyaha wasaaradda tamarta iyo kheyraadka biyaha ee dowladda koonfur galbeed soomaaliya liibaan khaliif oo kulanka kuliyada ku hadalay ahmiyadda lanqoobad isagona sheegay intii xilligan yata in sidanka dhaqsiyaha badan lanku jawaabo dhibaatada biyarada ku jarta deegaanada koonfur galbeed xilliga hadhowta bilo barakeysan ee ramadaanka waxaan magaalada baydhabo gaar ahaan hotelka horyaal sidii caadadu ahayd nooga qabsoomay shirka bilaha ahaa isku imaan jireen bahda wash clusterka iyo wasaaradda shirkan oo bil walba mar qabsooma waxaa lagu soo bandhigaa guud ahaan baahiyaha ka jira deegaanada koonfur galbeed dhinaca biyaha nadaafadda iyo fayodhowrka sidoo kale iyo sidii looga jawaabi lahaa iyo waxyaabihii markaasi qabsoomay u dambeeyey iyo waxyaabaha qorshaha ah runtii sidaad ujeedeen bashirka oo ay soo qabanqaabiyeen wasaaradda iyo wash clusterku wuxuu qabsoomay sidii loogu talagalay waxaana laisku dhaafsaday laisku yeelsaday dhammaan cid walba ay kusoo bandhigtay dabcan baahiyihii jiray iyo waxyaabihii ay ka qabteen ama ay qorsheynayaan inay ka qabtaan sidoo kale ccm clusterka oo maanta shirka nagala soo qaybgalay oo joogayna wuxuu soo nala soo bandhigay oo nala wadaagay site verificationadii ugu dambeeyey ee laga sameeyey degmooyin badan oo ka mid ah deegaanada koonfur galbeed oo ilaa lix degmo gaaraya iyo sidoo kale catchment areas oo manaha aan u qaybanayno degmada baydhabo ee dhidiska ku yaalla oo ilaa toddobiyo toban qaybood aan rabna in loo qaybiyo siday u kala qaybsan yihiin iyo cidda markaasi asasisium cluster ahaan markaas u joogta sidoo kale waxay tahay qorshaha ku jirta oo clusterka iyo wasaaradda iyo ccmka oo wadajir ay ka wada shaqeyn doonaan in hay-adaha ka howlgalayo baahiyaha markaasi serviceka bulshada gaarsiinaya oo ka jawaabay baahiyaha idbskaas ka jira waxaan jecel lahay taas dabcan inay isbeddel ku samayso saddexyaac badan iyo waxyaaba badan oo daah u haatan saaran yahay inay daboolka ilaah ka qaado baahiyaha bulshada ee ka jira kaamunka qaxootiga magaalada baydhabo ku yaallana runtii lagaga jawaabo oo manaha isbeddel muuqda oo baalkii ku yimaado sidoo kale wasaaradan bahda wash clusterka batiliskooda halkaas ku yimid waxaan ka codsannay in magaalada baydhabo baahiyo badan oo dhinaca biyaha ay ka jiraan siiba xilligan oo dabeedu aad u kulushahay oo wakhti kulul lagu jiro ramadaan oo dabcan fooda hadda in soo soo dhow yihiin bal sidii dadkaasi gurma degdega oo dhanka biyaha loola gaari lahana waa ka codsanay insha allah ka wasaarad ahaanna xoogaan saari doona waa dadaali doona shirku marka guud ahaan wuxuu ku saabsanaa xaaladahaas joogtada ee deegaanada koonfur galbeed ka jiray in maaragtay laisku dhaafsado xogtooda iyo wareysiyooda iyo waxyaabaha ka jiray iyo sidii wax looga qaban lahaa si qurux badan buu ku bilowday si qurux badan buuna ku soo dhammaaday insha allah sida caadadu ay tahayna bil walbana saanu shirku u dhacaa uuna socon doona haddii ilaahayba marka la diiray xiliga kuleelaadka iyo weliba deegaanada koonfur galbeed soomaaliya inta badan ha wajahay yaa biyaraana oo aan ku horeytay magaalada baydhaba taasna iyo aqabadkeeta nolola bulshada danyarta ee aan ku horeyaan dadka bogtaale